fasuurta siddeed iyo tobanaad ciise ayaa mar waxa uu sheegay sheeko oo waxa uu yidhi waxaa jira nin ninkii marti ayaa u timid oo waxa uu tegey saaxiibkiisaaq dhexe oo waxa uu ku yidhi saaxiiba waxaad siisaa kibis ama rooti oo saaxiibkan saaxiibkiisa ku soo garaacay saqda dhexe habeenkii waxa u yimid marti kuwa markaasi wax uga baahnaa laakiin waxa uu hayay oo gurigiisa joogay yaallay ma aanay jirin laakiin saaxiibkii markuu ku garaacay wuxuu yidhi waar orod iga tag waayo carruurtaydii baa hurda xoolahaygii baa hurda oo cid waliba waa ay huruddaa waxaan ku siin karayaa hadda ma ay jirto ee orod oo iska teg laakiin ninkii ma aanu tegin ee waa uu weydiinaya oo waxau lahaa iga fur iga fur iga fur saaxiibow ugu dambayntii saaxiibkii aqalkii ayuu ka furay waayo ninkani waa uu ku adkaystay oo uu ku garaacay oo kuuu ku garaacay ciise waxa uu ku yidhi xertiisa ama kuwa isaga raacsan garaaca albaabka oo waa laydinka furi doonaa raadiya oo waad heli doontaan oo ku walba oo ilaah wax weydiistaa waa uu heli doonaa waxa uu ilaah weydiistay haddii ay tahay sida dhabta ah ee toosan oo ku kasta oo ilaah raadiyaa oo ku kasta oo albaabka garaacaa oo ilaah raadiyaa waa uu heli doonaa oo albaabka waa laga furi doonaa oo bal fiiri haddii wiilkaa uu ku weydiiyo kalluun ama malay ma abayse baad siin lahayd oo hadduu wiilkaaga ku weydiiso ukun ama beed ma dabaqalooc baad siin lahayd oo haddii kuwiinna xunxun ee sharka badan leh aad siinaysiin carruurtiinna wax wana wanaagsan miyaydaan ogeyn ama miydaan ka fikirayn intee in ka badan ayuu aabbihiinna jannada ku jira ama ilaah dadka uu siinaya ruuxa quduuska ah waxaan ogsoonaya saaxib in ilaah dadka uu qusaynayo oo waxa dadku ay weydiistaan ee dantooda ah in ilaah uu siinayo ma ahun saaxib in ilaah dadka uu siiyo oo keliya cunto iyo dhar iyo guri iyo meel ay galaan ee waxa uu siiyaa oo keliya waxyaalaha ruuxa quduuska ama waxyaalaha nafta ku saabsan sidaa u badbaadi lahayd laakiin marka qaarkii waxaynu moodnaa markaaynu salaadnay ee aynu tukanno ee aynu ilaah barino in wax walba aynu weydiisanno uuna siinayo laakiin arrinku sidaasi ma aha saaxib haa saaxiibku siin maaya ilaah waxa uu isagu ogyahay oo kii xun oo adigu aad weydiisatay waxa uuna siiyaa waxa wanaagsan ee xaqa ah ee fiican taasi oo uu u tixraacayo isaga doonistiisa laakiin aanan ahayn doonistaada haddaba saaxiib ogsanow markaad tukanaysid aad salaadaysid ha ku tukan doonistaada inay doonistaada wax walba noqdaan laakiin ku tuko ilaah doonistiisa in ay baryadaadu noqoto dad badan ayaa si khalada u fahmay marka kitaabka baibalku leeyahay garaac waa lagaa furi doonaaye raadi oo waad heli doontaaye taa macnahaygu sidaasi ma aha laakiin waxay noqonaysaa sida ilaahu doonayo in wax walba ay u dhacaan oo qaar baa mooda in wax kastoo ay weydiistaan ilaah xataa baabuur iyo wax waaweyn in ilaahu siin doono laakiin arrinku sidaasi waa ka duwan yahay ogsanow saaxiib oo ha iloobin in ilaahuna siin doono oo keliya waxyaalaha inoo wanaagsan ee inoo fiican